bsmi illaahi araxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin ama bacdu casharkii shalay baabu iibi lkalaam baabu tiibi alkalaam baabka soddon iyo afaraad xadiidkiisa koowaad ama halka xadiid waxaa ku jirto qaala dakara anabiyu sala allahu calayhi wasalam annaara fatacawada minha wa ashaaxa biwajhihi ay wa acrada biwajhihi wejigiisuu ku jeestay yacnii waa weji dooriyey oo wejigiisa marka waa wax jeesanayo kale ayuu noqday waa u jeestay naartii markuu sheegay buu jeestay dareen uu ka qabo markaas darteed ayb kelmadda marka xadiidka markii hore ee calaamaatu nubuwa lafdigan kuma jirin oo ashaaxa biwajhihi oo lafdigan macnihiisu sidaas qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu lmiqati min allahi tacaala baabu bayaani almiqati maxabadii ama jacaylka caddayntiisiibuu u baab yahay min allaahi tacaala alle inuu ka bilowdo oo xaggiisa yacni uu ka ahaanayo qofkii yacnii dhulka dhexdiisa ay dadka quluubtoodu jeceshahay jacaylkaas ay dadka quluubtoodu qofkaas ay jeclaadeen wuxuu ka soo bilowday allah subxaanahu watacaala oo allah jeclaaday markuu allah jeclaaday ayay dadku jeclaadeen ayb ay ibtidaa'uhu min allahi tacaala almiqatu wa hiya almaxabatu weyaan waa jacaylka qofka marka jacaylka la jeclaanayo allow ka soo bilowdaa oo allah subxaanahu watacaala markuu addoonkiisa jeclaado malaa'igtaa jeclaanayso malaa'igtu markay jeclaatana dhulka dadka joogo ayuu alla qalbigooda maxabo oo u geliyaa qaala xadahanaa camru bnu caliyin wa huwa abuu xafsin alfallaas qaala xadahanaa abuu caasim wa huwa annabiil addaxaaku bnu makhlad badanaa marka marmarna toosu uga wariyaa marmarna waasito shuyuukhdiisa waaweynowna ku jiraa hadda waasito uga warina can ibni jurayjin qaala akhbaranii muusa bnu cuqbata wa huwa saaxibu almagaazi can naaficin can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal idaa axaba allaahu allah hadduu jeclaado alcabda addoonka naadaa jibriila jibriil ayuu u dhawaaqaa ina allaha alleh yuxibu fulaanan hebel ayuu jecelyahay ayuu jeclaanayaa fa axibbahu ee jeclow fa yuxibuhu jibriilu jibriil waa jeclaanayaa addoonkaas fa yunaadii jibriilu jibriil waa dhawaaqayaa isagana fii ahli samaa samada dadkooda ayuu u dhawaaqayaa malaa'igta joogto ina allaha yuxibu fulaanan alle hebel ayuu jeclaaday ama uu jeclaanayaa fa axibuuhu ee jeclaada fa yuxibuhu ahlu samaa'i samada dadka joogo ama khalqiga joogo malaa'igta ayaa jeclaadaan huma yuudacu lahu alqabuulu dabadeed waxaa loo dhigaa alqabuulu aqbalitaan ayaa fii ahli alardi dadka dhulka joogo dhexdooda loo geliyaa oo loo dhigaa tarjamada xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir qofka markay dadka dhulka jooga ay jeclaanayaan waxaa ka soo horreeyey maxabo alleh uu soo jeclaaday ayb yaa ka soo horreysay marka maxabada dadku jacaylkoodu wuxuu ka soo bilowdaa allah subxaanahu watacaala baa jeclaanayo addoonka markaas kadib ayaa qalbiga dadka qabuul iyo jacayl iyo loo geliyaa ee tarjamada marka lafdiga uu ku keenay xadiid ayaa macnihiisu ayaa lafdigaas lahaa oo abuu umaama uu warinayo almiqatu min allaahi waasiitu min asamaa fa idaa axaba allaahu cabdan ilaa aakhirihi jacaylku wuxuu ka ahaadaa alle xaggiisa wasiitu min asamaa magacana korow ka baxaa ayb magacana kor ayuu ka imaadaayo oo macnaha waxay tahay addikru aljamiil ammaanta wanaagsan iyo magaca fiican iyo kor ayuu ka yimaadaa ayb marka xadiidkii tarjamadu mudaabaqadoodu waa daahir qofku marka haddii jacayl uu dadka ka rabo waa inuu alla subxaanahu watacaala sifihii uu ku jeclaa lahay inuu ku dadaalo iyo asbaabtii uu ku heli lahay maxabada alleh waalmuraadu bilqabuuli aqbalitaankaas dhulka loo dhigayana waxaa laga wadaa fii xadiidi ilbaab qabuulu lquluubi lahu bilmaxabati waalmayli ilayhi waalridaa canhu qalbiyaalkii ayaa aqbalayaan oo waxay ku aqbalayaan jacayl waalmayli ilayhi in loo iisho waalridaa canhu iyo in laga raalli noqdo wa yu'khadu minhu waxaa laga qaadanayaa xadiidka ana maxabata quluubi innaasi calaamatu maxabat illaah waxaa laga qaadanayaa dadka wanaagsan ama ummadda muslimkaa qofka ay jecel yihiin calaamad inay taas u tahay jacaylka allah subxaanahu watacaala baabu lxubbi fi llaahi baabu bayaani alxubbi jacaylkii caddayntiisii buu u baab yahay fi llaahi ilaahay dartii laysku jeclaanayey tacliiliyo fi llaahi ay liajli illaah ilaahay dartii laysu jeclaanayey qaala xadatanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadatanaa shucbatu can qataadata can anas bni malikin radia allahu canhu qaal qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi laa yajidu axadun qofna ma helaayo xalaawata aliimaani iimaanka macaankiisa ma helaayo qof xataa yuxiba almar'a xataa yuxiba intuu ka jeclaado almar'a qofka uu ka jeclaado laa yuxibuhu xaal uusan jeclaanaynin ilaa lilaahi ilaahi dartii maaha wax kale uunan u jeclaanaynin wa xataa an yuqdafa ilaa yacnii in la rido fi nnaari dab lagu tuuro axabbu ilayhi agtiisa loogaga jacayl badnaanayo min an yarjica ila alkufri gaalnimo inuu u laabto ama uu noqdo bacda id anqadahu allaahu markuu alla ka koriyey kadib wa xataa yakuuna allaahu wa rasuuluhu ilaa ay alle rasuul ka ahaanayaan axabba ilayhi mid loo jacayl badan yahay agtiisa mimaa siwaahumaa wixii labadooda ka soo haray xadiidka marka ilaahay dartii laysu jeclaado fadliga ay leedahay iyuu tusayaayo qofka iimaanka macaankiisa ma dhadhaminayo ilaa uu qofka uu jeclaanayo ilaahay dartiis uu u jeclaado xataa yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah maxalu shaahidka meeshaas waa xadiidkanna kitaabu liimaan ayaan ku soo marnay ayb halkaasaana ku sharaxnay marka jacaylku inuu noqdo lilaahi ilaahay dartiis marka waxaa jirto almaxabatu lilaahi iyo almaxabatu maca allaah marka almaxabatu maca allaahi waa shirki sida ilaahay loo jecel yahay inaad cid sidaasoo kale u jeclaato ood maxabada la wadaajisa alla keyrkiis waa shirki almaxabatu lilaahina waa iimaan iyo towxiid oo inaad ilaahay dartiis u jeclaato cidda aad jeclaanayso oo midaasi marka waxay farac ka tahay jacaylka allah subxaanahu watacaala ayb wuxuu leeyahay marka wa min calaamaati maxabatihi addoonku inuu rabbigiis jecel yahay waxaa calaamad u ah nasru diinihi diinkiisa inuu u gargaaro bilqowli uu ugu gargaaro hadal walficli ficil uu ugu gargaaro waaldabbu can shariicatihi shareecada alle inuu difaaco waaltakhalluqu biakhlaaqihi iyo inuu ka dabeecad dhigto akhlaaqdii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuh calayhi ayb marka maxabada alle rasuul jacaylka qofka uu jecel yahay calaamad waxaa u ah diinku alle inuu u gargaaro oo uu ugu gargaaro qowl ahaan ficil ahaan shareecadiisa inuu ilaaliyo uu ka difaaco wixii shubha ku keenayo wixii baabi'inayo la diriraayo waxaas isaguna marka inuu ka difaaco shareecada akhlaaqda rasuulkana uu ka akhlaaq dhigto ama diinka inuu ka akhlaaq yeesho ayb baabu qowli illaahi tacaalaa alla qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowmun min qowmin mu'miniinay qoloyaynan ku jeesjeesin qolo kale marka halkan jeesjeesku waa aadaab xun waaye dadkana dannigoodu inuu kala xumaado suu danni isku qaadaan ayuu sababaa marka jeesjeeskaasi qofku hadduu ka tago oo uunan ku jeesjeesin muslimka muslimiinta aadaabtiisu waa ficnaane qaala xadaanaa caliyu bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna can hishaamin huwa bnu curwa can abiihi can cabdillaahi bni zamcata qaala naha nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu reebay an yadxaka an yadxaka arajulu ninka inuu ku qoslo mimaa yakhruju waxa ka soo baxaayo min alanfusi naf kastaa yacnii dad qof kastaa wax ka imaanayo inuu ku qoslo ayuu nebigu ka reebay waa riixda qofka ka imaanayso ilaa qof walbaa way ka timaadaa oo yacnii gadaashiisu neef waa ka timaadaa marka inuu ku qoslo ayuu reebay marka wa qaala waxa uu yidhi bima maxaybaa yadribu axadukum midkiin oo u garaacayaa imra'atahu xaaskiisa darba alfaxli yacni ratiga garaacistiisoo kale sida ratiga loo garaaco aw ilcabdi ama addoonka sida loo tumo suma lacallahu waxaa laga yaabaa yucaaniquhaa inuu marka qoorqooraysto yani inuu la mucaamaloodo waxaa laga yaabaa marka haweentii marka gelinka dambena inuu la mucaamaloodaa laga yaabaa marka kalena inuu u garaaco sidii rati oo kale ama addoon oo kale ayb wa qaala athawriyu wa wuhaybu bnu khaalidin wa abuu mucaawiyata can hishaamin jalda alcabdi isaga marka sufyaan thawri iyo wuhayb iyo abuu mucaawiya ma aynan shakinin jalda alcabdi bay dheheen sufyaanu bnu cuyayna laakiin darba alfaxli aw alcabdi sidaas ow qaala yani alcabdi yani darba alcabdi halkaas marka meeshaas ku shakiyey ayb ayb xadiidkan marka daahirkiisa marka waalgaradu minhu bayaanu taxriimi ayb aka kale waa kaas ayb tacaaliiqdan marka axaadiidtan mucalaqaadkee dambe iyo kii hore musnadka ahaa meesha ay ku kala duwan yihiin waa mowdicaas shakiga iyo uu ku jiro ayb tarjamadana dabcan meeshu ka mudaabaqaynaya waxay tahay meesha dambe ayb ama meesha hore naha nabiyu sala allahu calayhi wasalam an yadxaka arajulu mima yakhruju min alanfus wax isaga ka imaanayo hadduu keyrkiis ku qoslo oo ku ceebeeyo wou ku jeesjeesayaa ayb oo sukhriyadu waxa ay tahay qofka oo ficilkiisa ama qowlkiisa lagu qosqoslo waa jeesjees marka wax isaga ka imaanaya hadduu kula qoslo qof kale macnaheedu waxay tahay waa inuu ku jeesjeesaya ayb qaala xadaanii moxamed bnu lmuhana wa huwa abuu muusa azamin qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun wa huwa abuu khaalid alwaasitiyu qaala akhbaranaa caasim bnu muxamed bni zaydi can abiihi can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala anabiyu sala allahu alayhi wasalama biminan nebiga mina ayuu wuxuu ku yidhi atadruuna ayu yowmin haada ma garanaysaan maalinkee weeyaan kan qaalu allaahu warasuuluhu aclam allay rasuulaa ku cilmile bay dhaheen qaala fa ina haada yowmun xaraam kan waa maalin xurmo leh afatadruuna ayu baladin haada qaalu allaahu warasuuluhu aclam qaala baladun xaraam waa maka atadruuna ayu shahrin haada qaalu allaahu warasuuluhu aclam qaala shahrun xaraam dulxija qaala fa ina allaha xarama calaykum alla wuxuu korkiinna ka xarimay dimaa'akum dhiigyaalkiinna wa amwaalakum maalyaalkiinna wa acraadakum iyo cirdigiinna ka xurmati yowmikum haada maalinkiinnan kan ah xurmadiisa oo kale fii shahrikum haada bishiinnan xurmadeeda fii beladikum haada beledkiinnan kan ah dhexdiisa xurmada uu leeyahay tarjamada marka iyo xadiidku waa daahir mar haddii la yidhi fain allaha xarama calaykum dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum cirdigana waa meesha layskaga jeesjeeso mar haddii cirdiga qofka muslimka sharaftiisa la xarimay in la qarariyo mar haddii la diiday oo la xarimay jeesjeesku wuxuu ka mid yahay cirdigiisoo lagu tumanayo baabu maa yunhaa min asibaabi wallacni baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay yunhaa la reebaayo oo min asibaabi cayda ah iyo wallacni lacnad ah qofka in la caayo ama lacnadii kugu dhacday la dhaho iyo reebidda la reebayo caddaynteeda qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wa huwa abuu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa shucbatu can mansuurin qaala samictu abaa waa'ilin yuxadisu can cabdillaahi qaal qaala rasuulu llahi sal ly salam sibaabu lmuslimi fusuuqun muslimka caydiisa yani lacaytankiisu waa fisqi wa qitaaluhu la dagaalankiisana kufrun waa gaalnimo marka sibaab iyo qitaal wuxuu ka bixiyey afcaal laba qof ka guntan mayso ayb ee qofka haddii qof uu caayo ee intii uu ku caayey oo ugu jawaabana dembiba ma leh maxaa loo leeyahay marka fusuuqun loo dhahayaana laba dhinac in laga feeriyo caydaasi ninkii bilaabay ayaa laga wadaa ninkii bilaabay fisqibuu ku dhacay duu qof muslima oon waxba ka hadlaynin ou caayo isaga marka dembiga dhan wada qaadanaya caydii isaga uu tuuray iyo tii isaga loogu jawaabay labadaba ayb iyo midii isaga loogu jawaabay labadaba waa isagay korkiisa tahay ayb ama macnaha waxaa ka dhinaca labaadee laga fiirinaya waxay tahay haddii adiga lagu caayey hal cay lagu caayey ee aada laba ama saddex ku jawaabtayna waa gelaysaa marka labadii iscaytantay labadooda waa dambaabayaan ayb sibaabu lmuslimi muslimka lacaytankiisa gardarra marka loo caayo ama si gardaraa loogu jawaabo hadduu ku caayo fusuuqun weeyaan daaca ka bax wa qitaaluhu la dagaalankiisana kufrun gaalnimo wa kufrigaasna marka waa kufrun duuna kufrin waa gaalnimo midda weyn ka sokaysa wa leanna qur-aanku wuxuu tilmaamay muslimiin dagaalamayso haddana yacnii inay muslimnimadii ka bixinuu sheegay xadiidka aayadda waxay ahayd wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu hadday laba qolo oo mu'miniina ay dagaalamaana la yidhi ayagoo dagaalamayaan haddana diinta laga bixinin oo aan diinta laga saarinoo waa gaalo aan la dhihin marka idan kufriga meeshan ku jiro waa la awilaa waxaana lagu awilayaa macnahaas daliilka ta'wiilka keenayna waa aayaddaas ayb ta'wiil meel cidlaa ka socda ma aha ayb iyo xadiidkii kale ahaa ina bni hada sayidun wa sayuslixu allaahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin ayagoo labadoodaba muslimiin ay yihiin ay dagaalameen ayaa haddana nebigu uu muslimiin ku sheegay dadkii oo xasan dartiis ku heshiiyey ayb xasan bin cali ayb xadiidku marka wuxuu keenayaa cayda qof muslima lala caayo gardarro lagu caayo iyo dagaalka lala dagaalamo in shay la reebay ay tahay oo kabaa'irta ka mid tahay taabacahu maxamed bnu jacfarin can shucbata abuu ayuub ayuu mutaabiceeyo qaala xadaanaa abuu macmarin wahuwa cabdullaahi bnu camrin qaala xadaanaa cabdulwaarif huwa bnu saciid alcambariyu tannuuriyu can alxusein wahuwa alxusein bnu dakwaan almucalim can cabdillaahi bni buraydata qaala xadaanii yaxya bnu yacmar ana abalswadana abalaswadi iddiiliya xadaahu can abi darin radia allahu canhu anahu samica anabiya sala allahu alayhi wasalama yaquul laa yarmii rajulun nin kuma tuuro rajulan nin bilfusuuqi fisqi fusuuq daaca ka bax kuma tuuro oo ma yidhaahda yacni faasiq yahow walaa yarmiihi kuma tuuro bilkufri gaalnimo oo gaal yahow ma dhaho ila irtadat calayhi isaga korkiisay kusoo noqonaysaa in lam yakun saaxibuhu kadaalika qofkii uu ku tuuray haddii uunan sidaas ahayn yaa faasiq baa tiri hadduu faasiq yahay waa ka fakatay gaal baa tiri hadduu gaal yahay waa ka fakatay haddii uunan ahayn aday kugu soo noqonaysaa dadka marka gaalnimada ku tuura dadka ama fisqiga ku tuura waa laba nooc inuu ugu tuuro calaa sabiili ta'wiil waa nin caalima waxay la noqotay ninkaani inuu kufri ku dhacay maanic uunan jirin binaan calaa daalika ijtihaad dartiis ayuu u gaalaysiiyey qofkiina dagaalman ma aha xaqiiqatan ninkaasi marka mujtahidka waa macduur waa macduur kaas wuuna keeni doonaa kitaabul adabna waa ku keeni doonaa kitaabu istitaabati almurtadiinna wuu ku keeni doonaa imaamu albukhaari ayb oo qisadii wuxuu keenayaa wuxuu keenayaa cumar xaadib ibn abi baltaca markuu ku yidhi dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq rasuul allow munaafiqaan aan dila idaa buu yidhi munaafiqnimada marka uu ku tuuraayena munaafiqnimadii weynayd waay dabcan ayb iyo qisadii kale iyadana markii nebigu uu ka cudurdaa uu yidhi yaa iga cudur daaraayo iga celinayo cabdullaahi ibnu ubay nin dhibkiisa uu isoo gaaray xataa reerkayga waa kii uu yidhi usayd bnu xudayr ama bacdi riwaayaat sacd bnu mucaad bay dhahayaan laakiin waa ka soo hadalnay hadal badan baa ku jira iyo ishkaale markii uu yidhi rasuul allahu haddou annaga naga mid yahayna annaga kaa celinayna waa dilaynaa haddii uu walaalaheen ninkaas khasraj uu ka mid yahayna waana amraysaa markaasaan qoorta ka jaraynaa waa tii sacd bnu cubaada marka uu yidhi kadabta been baad sheegtay oo ma dili kartid waa tii uu yidhi usayd bnu xudayr baa u jawaabay oo wuxuu yidhi innaka munaafiqun tujaadilu can ilmunaafiqiin munaafiq baad tahay munaafiqiintaana u doodaysaa yidhi adiga hadalkaas marka maxaa keenay waa hadal yacnii waxaa keentay dhiilo yani waxaa keentay yani waxaan u jeedaa hadalkaas ka soo fulay sacd bnu cubaada ayuu qaadan waayey usayd bnu xudayr markaas waana la cuslaaday oo waa la weynaaday ijtihaad iyo ta'wiil dartiis ayuu marka munaafiqnimada dusha uga tuuray haddana munaafiqnimadu erey weyn waaye maca daalika lama dhihin nin aday kugu soo noqotay ninkan munaafiq maahane adaa munaafiqa lama dhihin cumar lama dhihin munaafiqnimada aday kugu soo noqotay lama dhihin limaada lianna wuxuu u yidhi calaa sabiili ta'wiil wixii marka ta'wiil nin caalima uu ku yidhaahdo waa ka baxsan tahay baabkan ninkii laakiin calaa sabiili tashahi iyo jahli iyo siyaasad iyo wax lamida qofka u yidhaahdo sidaasoo kale axkaamta iska tuuro ama taxasub iyo wax lamida ama faker raacsanaan uu raacsan yahay iyo halis waay marka inay taas marka waciidkan waa ku degaya ayb waciidku marka waa ku degaya haddaan maanic kale uunan helin ayb tarjamadii xadiidkuna marka way mudaabaqadoodu waa daahir qaala الnawawiyu اkhtulifa fi ta'wiili hada الrujuuci faqiila rajaca calayhi اlkufru in kana mustaxila whada baciidu min siyaaqi اlkhabr wqiila maxmul clى اlkhawaarij lأnahum yukafiruuna اlmuؤminiina hakada naqlahu ciyaad can malik wahuwa daciif liana asaxiixa cinda alakhariina ana alkhawaarija laa yukafaruuna bibidcatihim laguma gaalaysiiyo qultu walimaa qaalahu maalikun wajhun warkaas imaam maalik wej buu leeyahay wa huwa ana minhum khawaarijta waxaa ka mid a man yukafiru kahiira min asaxaaba qola iyagu in badanoo saxaabada ka mida gaalaysiinayaan miman shahida lahu rasuulu llahi sal ll ly slam biljannati wa biliimaan yacnii saxaabo nebiga oo ugaga marqaati kacay iimaan iyo janno ayay gaalaysiinayaan fayakuunu takfiiruhum takfiirintoodu marka waxay noqonaysaa min xaysu takdiibuhum lishahaadati almadkuurati takfiirkoodu marka wuxuu noqonayaa shahaadadaas nebiga ayay beeninayaan leanna ninkii nebigu uu yidhi ahlu janno waaye waa mu'min iimaan uga marqaati kacay ninkii yidhaha ma ahan mu'min waa gaal soo warkaas rasuulka soo ma beeninayo marka imaamu maalik warkiisu wej buu yeelanaa marka aduu marka macaanidaas iyou kasii hadlay meelahaas marka aan tilmaannay iyo abwaabta imaan doonto yaa marka waxay tilmaameen macnahaas aan sheegnay walxaasilu marka u dambeyso ibnu xajar yidhi walxaasilu ana almaquula lahu midka lagu oranaayo in kaana kaafiran hadduu gaal yahay kufran sharciyan gaalnimo sharci ah faqad sadaqa alqaa'ilu ninkii gaal yidhi runuu sheegay wadahaba biha almaquulu lahu baana la tegaayo wa in lam yakun hadduunan sidaas ahayn oo ninkii gaal la yidhi gaal ounan ahayn rajacat lilqaa'ili ninkii yidhi waxaa ku soo noqonayo macaratu dalika alqowli wa ismuhu warkaas dembigiisa iyo musiibadiisa isagoo ku soo noqonaya kada iqtasara calaa hada ata'wiil fii rajaca wa huwa min acdal alajwibati waayuri qala xadaثna mxamed bnu sinaan whuwa alcawaqiyu qala xadaثna fulayx bnu sulaymaan qala xadaثna hilaalu bnu caliyin can anasin qaal lam yakun rasuulu اllahi sal ly slama nebigu ma uunan ahayn faaxishan walaa lacaanan walaa sabaaban mid warxun ma ahayn mid lacnad badan ma ahayn mid dadka caaya ma ahayn kaana yaquulu cinda almactibati kaana yaquulu cinda almactabati wuxuu dhahaya marka eedda agteeda markuu qof canaananayo maa lahu tariba jabiinuhu shalayaan soo marnay xadiidkan qaala xadaana maxamed bnu bashaar qaala xadaana cusmaan bnu cumar qaala xadaana caliy bn lmubaarak can yaxya bni abi kathiirin can abi qilaabata ana haabita bna daxaak wa kaana min asxaabi shajara ayuu ahaaya xadaahu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal man xalafa qofkii dhaarto calaa millatin diin korkeeda gayri lislaami aan islaamka ahayn ku dhaarto korkeeda fa huwa kamaa qaal oo yahuudiyaan ahay dhaho oo kale fa huwa kamaa qaala waa siduu u yidhi kitaabuul aymaan wanuduura ugu tegi doonaa ereygan marka macnihiisa jumladan walaysa cala bni aadama bani aadam korkiisa ma ahaanin nadru nadar fii maa laa yamliku wuxuunan hananaynin waa soo marnay isagana kitaabu nuduuraan ugu tegayna alimaan wanuduur waman qatala nafsahu qofkii nafsadiisa ku dilo bishayin wax fi dunyaa adduunyada dhexdeeda cudiba bihi yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha shaygaas baa lagu cadaabayaa waman lacana mu'minan mu'min qofkii lacnado fa huwa ka qatlihi waa dilkiis oo kale qofkii qof mu'min yiraa lacnadi kugu dhacday waa qof dilayoo kale inaad dishayoo kale waman qadafa mu'minan mu'min qofkii ku tuura bikufrin gaalnimo fa huwa ka qatlihi waa dilkiisoo kale lanna ninkii ku gaalaysiiyey waaba ku dilay lanna qofkan waa gaal macnaheedu waxay tahay dhiiggiisu waa bannaan yahay naagtiisa waa la guursan karaa oo naagtii waa ka furan tahay dhaxal ma leh axkaam badan baa marka ka imaanaysa meesha wman qadafa mu'minan bikufrin fahuwa ka qatlihi oo kale qaala xadaana cumar bnu xafsin qaala xadaana abi qaala xadaana alacmash qaala xadaanii cadiyu bnu haabitin qaala samictu sulaymaana bna suradin rajula min asxaabi nabiyi sala allahu alayhi wasalam an ka maqlay qaala istaba rajulaani laba nin ayaa iscaayeen cinda nabiyi sala allahu alayhi wasalam ayb fagadiba axaduhumaa midkood baa carooday fashtadda qadabuhu caradiisii waa darnaatay xata intafakha wajhuhu ilaa wejigiisii uu bararay wa tagayara uu doorsoomay bowlayaalkiisi iibaa barareen xanaaq dartiis faqaala anabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu yidhi innii la aclamu anigu waxaan ogahay kelimatan kelmad low qaalahaa hadduu dhehi lahaa ladahaba canhu aladii yajib waxa uu dareemaayo uu ka tegi lahaa faindalaqa ilayhi rajulu ninkii waa tegey fa akhbarahu biqowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga warkiisa ayuu u sheegay nin baa tegey markaasuu warkii u sheegay nebiga wx uu yidhi ayuu u sheegay faindalaqa ilayhi arajulu faakhbarahu biqowli nabiyi sal ll ly salam wa qaala waxa uu yidhi tacawad billahi min ashaytaan war alla shaydaan ka magangal ilaahay baad magangelaysaa shaydaan shartiisa ka magangal fa qaala waxa uu yidhi aturaa bii ba'sun dhibaato iyo baas miyaad aniga igu dhex aragtaa a majnuunun ana war anu mawaalanahay buuri mawaalanahay idhab iska tag buuri dantaada qabso carada marka dhibkeeday waayo nebigii baa wuxuu leeyahy ninkaana hadduu acuudu billaahi min ashaydaani arajiim yidhaha waxaan waa ka tegi lahaayeen nin baa yidhi war nebigu wuxuu ku leeyahay acuudu billayso markaasuu yidhi mawaalanaha aniga mawaalanaha aniga caradii baa ka keenaysa qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa bishru bnu lmufadal can xumaydin qaala qaala anasun xadaanii cubaadat bnu saamit qaala kharaja rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebigii baa baxay liyukhbira annaasa si uu dadka ugu sheego bileylati alqadri leylat lqadrka fatalaaxaa rajulaani laba nin baa doodeen min almuslimiina muslimiinta ka mid ah qaala nabiyu sal ly salam kharajtu waan baxay liukhbirakum si aan idinkugu sheego leylatulqadrigii fatalaaxa fulaanun wa fulaanun hebel iyo hebel baa doodeen wa inahaa ruficad waa layga qaaday macrifadii iyo aqoontii aan u lahaa leylatulqadriga waa layga dulqaaday murankaas ayaa wuxuu sababay khayrkaas nebiga in la ilowsiiyo wa casaa an yakuuna khayran lakum waxaa laga yaabaa inay khayr idiin tahay taasi waxay ku tusaysaa marka xadiidka tarjamadii meeshuu ka muda ee faltamisuuha raadiya fi taasicati wasaabicati walkhaamisati ka raadiya marka muranku badanaa cay buu keenaa soo maan tarjamadii xadiidku meeshaas iska mudaabaqaynaya haddii marka dood ay laba qofoo muslima afka ka murmaan haddii khayr iyo barakadii ay ku tegayso maxaad u malaynaysaa marka hadday dagaalamaan maxaad u malaynaya hadday isdilaan oo ay dhiigga iska daadiyaan allahu lmustacaan qaala xadaanii cumaru bnu xafsin marka xadiidkii kan ka horreeyey riwaayada annaga waxaa noo dhigan faindalaqa ilayhi arajulu riwaayada muslim baa sii fasirayso faqaama ila arajuli rajulun nin kale waay marka ninka u tegey isla asagii maaha ayb qaala xadaanii cumaru bnu xafsin wahuwa cumaru bnu xafs bni khiyaas qaala xadaanaa abi qaala xadaana alacmashu can ilmacruuri can abi darin qaal almacruur bnu suweyd can abi darin qaal ra'aytu calayhi burdan abuu dar baan waxaan ku arkay buu yidhi go wa calaa gulaamihi addoonkiisana burdan go baan ku arkay isla mid ah faqultu waxaan idhi low akhadta haadaa kan haddaad ka qaadan lahayd go-aan oo wato oo kaaga u eg fa labistahu adiga aad labisan lahayd kaanat xullatan isku joogay noqon lahayd yani hal marow abuudar watay maradaas maro lamidana addoonkiisaa watay markaasuu yidhi haddaad inta ka qaadato kor saarato oo laba marow isku jooga adiga ay kuu noqoto waa ficnaan lahayd wa acdaytahu thawban aakhara maro kalena aad siiso fa qaala waxauu yidhi kaana beynii wa beyna rajulin kalaamun aniga iyo nin dhexdeenna hadal ayaana dhex maray wa kaanat ummuhu acjamiyatan ninkaa hooyadii waxay ahayd ajamiyad acjamiyad fa niltu minhaa iyadaan gaaray marka isagii baan waxaan ku caayey hooyadiisaan ku caayey oo wuxuu yidhi yabnayabna yabna sawdaa war midkii hooyadiis ay madoobeyda war midka hooyadiis ay yacnii xabashyada ahayd ahaydow saasoo kale midabkiisa iyo dad ahaantiisa ama hooyadiis qabiiladeeduu ku caayey ayb war kii hooyadiis gunta ahayd kii hooyadiis midgaanta ahayd iyo waxaas oo kale ma dhaanta waa lamid faniltu minhaa waa gaaray buu yidhi xaggeedaan gaaray fadakaranii ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiguu ii sheegay faqaala lii nabigu wuxuu igu yidhi asaababta fulaanan hebel ma la caytantay qultu nacam baan idhi haa qaala afanilta min ummihi hooyadii ma gaarta oo inay hooyadiis madow ma ku caysa yani inay madoobeydo naag madow ay dhashay qultu nacam haa baan idhi qaala waxau yidhi innaka mru'un fiika jaahiliya abuudarow waxaa tahay qof ay ku sugan tahay jaahiliyad leanna qof oo qabiil lagu caayo ama reer ahaantiisa ama midabkiisa waxaa lagu caayo jaahiliya waay meeshaa marka waxaad ka dareemaysaa acmaasha kuf yacni gaalada macaasidu waa jaahiliya almacaasi min umuuri aljaahiliya waa soo marnay kitaabuliimaan aan ku soo marnay sidaasuu u tarjamay bukhaari baabun almacaasi min umuuri aljaahiliya waa ka nebiga dhahaya jaahiliyad baa weli kugu sugan yacnii jaahiliyaddan lagama wada gaal baa tahay ma aha gaalnimaa kugu jirta maaha ayb qultu waxaan idhi calaa saacati haadihi saacaddaydaana wakhtigaan aan joogaa min kibari sinni da'dan aan jiraa da'dan aan jiro miyay igu sugan tahay jaahiliyad waa khatar qaala nacam haah buu yidhi hum ikhwaanukum ayb qofku marka waa inuu macaasidaas iyo waxyaabahaas iska waardiyeeyo oo dadka inuunan caynin uunan ku caynin haybtooda uunan ku caynin jaahiliyada marka laba macnay leedahay jaahiliya mutlaqa iyo jaahiliya oo muqayadaa jirta jaahiliye oo mutlaqa waa dhammaatay aljaahiliyatu almutlaqa waxay ku dhammaatay bicadii rasuulka sal ll ly slam waqtigii nebiga intaan lasoo dirin ka hor jaahiliyaa lagu jiray waa dhammaatay oo waxyigii iyo nebigii bictadiisay ku dhammaatay taas laakiin dadka umuur jaahiliya waa laga heli karaa ayb saas marka u garo qaala nacam buu yidhi haah waa kugu jirtaa hum ikhwaanukum waa walaalihiin addoommada jacalahum allaahu alla waxau yeelay taxta aydiikum gacmihiinna hoostooda faman jacala allaahu akhaahu qofkau alle walaalkii uu ka yeelay taxta yadihi gacantiisa hoosteeda uu geliyey falyucimhu ha quudiyo mimaa ya'kulu waxa uu cunaayo waxa ka quudiyo walyulbishu ha u labiso mimaa yalbasu waxa uu labisanaayo walaa yukalifhu younan ku kallifin min alcamali camalka iyo shaqada maa yaklibhu wax ka adag fain kallafahu hadduu ku kallifo maa yaklibhu falyucimhu calayhi ha u kaalmeeyo marka sababta keentay inaan aniga asaga isku maro wadanno hadda ka hora waxaas sidaas igu dhacday nebigana sidaanu yidhi marka hadda isaga lama dhihin ogow dharka aad wadatoo kala ha qaata lama dhihin intaas dheeraadkaa marka waxaa u samaysanaya dadaal iyo ajar dheeraad hor ayb iyo inuu aad marka isu yacnii waxaasoo kale inuu aad uga fogaado wixii hore uga dhacay baabu maa yajuusu min dikri innaasi naxwa qowlihim alطawiil waalqasiir baabu bayaani maakii caddayntiisiibuu u baab yahay yajuusu bannaan oo min dikri innaasi dadka ku sheegitaankooda lagu sheegaayo ah naxwa qowlihim ay dhahayaan alطawiil alqasiir hebel yacnii dheere gaabow iyo ayb waxma dhibaysaa dadka saa in la dhaho mase xaqiraaday noqonaysaa wa qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu yidhi maa yaquulu dulyadayn dulyadayn yacni gacma dheere muxuu leeyahay wamaa laa yuraadu bihi waxa aan loola jeedin shaynu rajuli ninka in lagu ceebeeyo marka bukhaari isagaaba hadda macnaha toosinayo wuxuu leeyahay haddii ay tahay dawiil qasiir acmash acmaa acraj hadday tahay ninka in lagu tacriifiyo bis ee nuqsaan iyo ceeb iyo waxaas aynan ahayn laa ba'sa hadday nuqsaamin iyo ceebayn ay tahayna waa dhibay leedahay leanna nebigu kuma dhawaaqeen dulyadayn ma uunan dhahayn hadday dhib keenaysa naanaystu qaala xadaanaa xafsu bnu cumar qaala xadaanaa yaziid bnu ibraahim qaala xadaanaa muxamadu can abi hurayrata salaa bina nabiyu sala allahu alayhi wasalama duhra rakcatayni uma salama duhur buu nebiga laba ragcadna tujiya dabadeed waa salaamo noqsaday uma qaama ilaa khashabatin tiir ayuu u istaagay xaggiisa fii muqadami lmasjidi masaajidka hortiisa ahaa wa wadaca yadahu calayha gacantiisuu saaray isagoo u haysta salaadii inuu ka baxayba wa fi lqowmi yowmaidin qowmka waxaa ku jira abuubakrin wa cumaru fahaaba an yukallimaahu way ka cabsadeenoo waa ka heybaysteen inay nebiga la hadlaan wakharaja saracaanu nnaasi dadkii degdegayaa baxeen faqaaluu qasurat isalaatu salaaddii waa gaabatay wa fi lqowmi rajulun kaana nabiyu sal ly slam yadcuuhu dalyadayn qoomka waxaa ku jiray nin nebigu uu ku magacaabi jiray dalyadayn gacma dheere faqaala waxau yidhi yaa nabiy allah anasiita am qasurat ma hilmaantay mase waad gaabisay salaaddii mase salaaddii way gaabatay faqaala waxa uu yidhi lam ansa ma iloobin walam taqsur salaadiina ma gaabanin fii maa adunnu baa loo qadaraa marka siday ila tahay waa ilaa haddaan saa loo qadarin hadalkii baaba hadalkii been uu noqonaya nebiguna been maba sheegaayaba salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ayb iqtidaa'a ku jira marka hadalka ayb muqtadi ayaa ku jira marka waa la qadaraa waana la garan karaa qaaluu waxay yidhaahdeen bal nasiita yaa rasuul allah hadday saa tahay waa ilowday qaala sadaqa dulyadayn qaala sadaqa dulyadayn run buu sheegay faqaama fasallaa rakcatayni buu tukaday uma salama uma kabara fasajada midla sujuudihi ow awala uma rafaca ra'sahu wa kabara uma wadaca midla sujuudihi ow awala uma rafaca ra'sahu wa kabar wixii sahwiga quseeyo waa soo marnay maxalu shaahidka waa hadda wa fi lqowmi rajulun kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalama yadcuuhu dal yadayn maxalu shaahidka marka meeshaas ayb wa ilaa maa dahaba ilayhi albukaariyu min altafsiili fi dalika dahaba aljumhuur culammada badankoodna saasay ku tageenoo haddii qofka naanaystiisa lagu sheego calaa sabiili in lagu ogaado ama lagu tacriifiyo si kale aan loo aqoonaynin dhib ma laha laakiin hadday naqsi iyo waxaas tahay waa dhib sidaasaana marka culummadu u badan yihiin washadda qowmun qolo waa qowl shaaday la imaadeen fashadaduuhu xataa nuqila can alxasani albasriyi anahu kaana yaquul akhaafu an yakuuna qowlunaa xumaydan iطawiil giibatan xasanulbasri wuxuu yihi waxaan ka baqayaa dhihidda aan dhahayno xumayd aawiil xan inay noqoto ayb laakiin sidan baa xoog badan baabu lgiibati xantii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay ayb xanta marka xaqiiqadeedana waa laysku khilaafay tacriifkeeda ayb qaar marka waxay yidhaahdeen raagib alasfahaani oo kale an yadkura alinsaanu cayba gayrihi min gayri muxwijin ilaa dikri dalika qofku inuu sheego qof kale ceebtiisa wax u dhibaato geliyeyna aynan jirin ayb ma loo shardiyaa marka xanta qofka inuu maqan yahay mase hadduu kaa soo horjeedo xataa haddaad sheegto wax isaga yacni ku ah wax uu nacayo haddaad ka sheegto asoo kaa soo horjeedo xataa waa xan sida raajixa inuu maqan yahay waa loo shardiya marka uu maqan yahay oo cirdigiisa uunan difaaci karin kolka aad wax ka sheegtaa xan ah ibnu xajarna saasuu yidhiyo waxa uu yidhi fadalla calaa an laa farqa bayna an yaquula dalika fii haybatihi aw fii xuduurihi waalarjaxu ikhtisaasuha bilghaybati muraacaata lishtiqaaqiha wabidalika jazma ahlu lugatina saasay jazmiyeen ayb xaqiiqdeeda marka horteedu waa sidaas qofkii isagoo maqan wax uu nacaayo ceeb ku ah inaad ka sheegto ayb hadday doonaan waxaasi run ha ahaadaan xataa hadday run tahay waa xan waa xamatay lianna xadiidku wuxuu ahaa dikruka akhaaka bimaa yakrah xantu saas xukunkeeduna waa xaaraam bilijmaac imaamu nawowi adkaarka sidaasuu ku yidhi ayb waxyaabo badan oo dadku marka aynan xan moodayninna imaamu nawowi adkaarka ayuu ku tilmaamay oo uu ku sheegay ayb qaabab kala duduwanoo dadku ay wax u xantaan ayb oo maalan wuxuu yidhi halkan qaala النawwiyu wmiman ystacmil التacriida fi dalika kahiiru min alfuqahaa fi الtasaaniifi wagayriha wuxuu le in badanoo fuqahada ka mida kutubta ay alifaan dhexdeeda sarbeeb ayay wax ku xantaan iyadoo wax u dhibaato gelinaa aynan jirin ka qowlihim qaala bacdu man yaddaci اlcilma ow bacdu man yunsabu ila الsalaax dadka qaarkood oo salaaxa loo nisbeeyo ayuu dhahaya loo nisbeeyo xooga kamzi baa ku jiran ma aha waayo ayb ow naxwu dalika mima yafhamu saamicu almuraada bihi wa minhu waxaa ka mida qowluhum cinda dikrihi qof baa maalan la sheegay markaasuu yidhi allaahu yucaafiina allaahu yatuubu calayna nas'alu llaha salaama qofaa la sheegay markaasuu yidhi nas'alu llaha salaama waa xan sarbeeban ayb saasuu leeyahay wa qowli illaahi tacaala ee alla qowlkiisa macnihiisa walaa yaktab bacdukum bacdaa qaarkiin qaarka kale yaynan xamanin an yuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi meytan fakarihtumuuh wاtaquu اllaha in allaha twaabu raxiim qaala xadaanaa yaxyaa qaala xadaanaa wakiicun can اlacmash qaala samictu mujaahidan yuxadiثu can طaawuusin can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal mara rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam calىa qabrayni nabiga laba qabri buu soo maray faqaala inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fi kabiir waa la cadaabayaa wax weynna loo cadaabi maayo inay iska dhaafaan ay weyn tahay maaha amaa haada kan fakaana laa yastatiru min bowlihi kaadidiisa ma iska asturi jirin oo ma iska fogey jirin oo kaadida faniinkeeda kama dheeraa jirin wa amaa haada kan fakaana yamshi binamiimati isku dirdirid ayuu u soco jiray xalushaahidka meeshan lianna nin kastoo wax isku diro waxbuu xantay namiimada iyo kiibada cumuum iyo khusuusaa ka dhexeeya oo yacni labadooda namiimadaa caamsan dhinac marka laga fiiriyo dhinacna waxaa caamsan yacni xanta oo dhinac marka laga fiiriyo namiimadu yacni waxay gaar la sii tahay ifsaad iyada ifsaadaa loola qasdaa xanna waa tahay oo namiimada markuu qofka qof qofku diraayo waxbuu ka sheegayaa qofkii oo ka maqan kiibada laakiin iyada calaa wajhi lifsaad lama socdo iyada marka xadiidku hadduu namiimadii ku keenay xantiina waa ku jirtaa suma dacaa bicasiibin ayuu u yeertay radbin ul yacni laan qoyan fashaqahu bihnayni laba u kala gooyey fakarasa calaa hada waaxidan wa calaa hada waaxidan tanna miduu ku tallaalay tanna mid uma qaala lacalahu yukhafafu canhumaa maa lam yeybasaa baabu qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalama khayru duuri alansaar nebiga qowlkiisa macnihiisa caddayntiisii u baab yahay khayru duuri alansaar qabaa'ilka reer ansaar ansaar qabaa'iladeeda kuwa ugu khayrka badan xadiidkaas qaala xadaanaa qabiisatu qaala xadaanaa sufyaanu can abi zinaad can abi salamata can abi usaydin asaacidiy qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama khayru duuri alansaari banu najaar reeraha ansaar waxaa ugu khayr badan reer bani najaar xadiidkan marka kitaabul adab intuu ka soo gela abwaabtan kiibadana xaggee buu kasoo geli karaa wuxuu kasoo geli karaa dadkii laga aamusay kuwa kuwana waa la fadilay kuwii ayaga in laga fiican yahay la sheegay ila marka la yidhaha reer bani najaara ugu khayr badan kuwa kale waa laga khayr badan yahay waaye soo maaha taas inaynan xan ahayn oo aynan dhib lahayn oo qofku hadduu yidhaahdo hebel iyo hebel hebelaa cilmi badan xan maaha ninka kale inuu xantay maaha macnaheedu hebel iyo hebel ninkaasaa nin cibaado badan kan inuu xantay ma aha marka wa fii iiraadihi hadihi tarjamata huna ishkaalu lianna hada laysa min algiibati aslan ilaa in ukhida min ana almufadala calayhim yakrahuuna dalika waa dhibsanaya fayustahnaa dalika min cumuumi qowlihi dikruka akhaaka bima yakrah wayakuunu maxalu zajri idaa lam yataratab calayhi xukmun sharciyun faama maa yataratabu calayhi xukmun sharciyun falaa yadkhulu fi lgiibati marka kiibo ma noqonaysa haddii marka xugun sharciya uu ku xiran yahay maalan waxaa lagu yidhi degmadan ninka ugu cilmiga badan ugu fiqhiga badan maalan ayaan shaygan u waqfay ama waxaan baan siiyey dantu marka maxay keenaya in fuqahadii la kala fadilo soo maaha haddii marka la yidhaha hebel baa ugu fiqhi badan kuwa kale inkastoo ay dhibsanayaan xan ma aha lianna maslaxa sharciyaa jirta ayb baabu maa yajuusu min ikhtiyaabi ahli alfasaadi waalriyab baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu ubaabiyaha yajuusu bannaan oo min ikhtiyaabi ahli alfasaadi dadka ahlufasaadka xamashadooda ah waalriyabi iyo dadka tuhmada halkana marka xantiisi xaaraan inay tahay markuu soo tilmaamay ayuu wuxuu tilmaamayaa dadka ahlu fasaadka iyago in la xantaa dembi ma aha leanna maslaxaa ku jirto in dadka loogaga digo qaala xadaanaa sadaqatu bnu lfadl qaala akhbarana bnu cuyaynata qaala samictu bna almunkadir anahu samica curwata bna zubayr ana caaishata radia allahu canha akhbarathu qaalat ista'dana rajulu calى rasuuli illahi sal l salam faqaala iidanuu lahu bi'sa akhu lcashiirati aw ibnu lcashiirati falamaa dakala markuu soo galay alaana lahu lkalaam warka waa u jilciyey qultu yaa rasuula allah waxaan rasuul allow qulta waxaa tiri alladii qulta wixii aad tiri uma alanta lahu lkalaama horkaad u jilcisay qaala ay caaisha yaa caaishatu ina shara annaasi dadka kuwa ugu sharta badan man tarakahu nnaas midkay dadka ka tagaan wa ow wadacahu nnaasu ama dadka ay ka tagaan itiqaa'a fuxshihi fuxshigiisa ka dhowrsi ay ka dhowrsanayaan darteed kay uga tagaan dadkii waa ka leexanayaan waa ka tegayaan sababtay uga leexanayaanna waxay tahay dhibkiisaa laga dhac laga baqaa war ninkan war xunu ku hadlayaa naga daa xadiidkan shalayaan soo macnayn meelaha marka xanta lagu banneeyo wuxuu leeyahy qaala alculamaau tubaaxu algiibatu fi kulli qaradin saxiixin sharcan xataa xaysu yatacayanu ariiqan ila alwusuuli biha ilayhi fiiri marka waxaa bannaan xanta ulajeedo kasta oo sharciga saxiix ku ah ayay xantu ku bannaan tahay goorma xaysu yatacayanu waa marka ay waajibayso dariiqan ila alwusuuli biha ilayhi dariiq yacnii iyada xantibaa waxay noqotay dariiqa maslaxadaa lagu gaaro bis xantaas maana si kale laguma gaari karo markaas waa waajib ka tadallumi qofkan waa la dulmiyey wuxuu rabaa inuu ka garnoqsado war hebel waa i dulmiyey iga garnoq xan ma aha walisticaanati calaa tagyiiri ilmunkar war meeshaan munkaraa ka jiro aan doorinna hebel waxaasuu samaynayaa kaale aan ka celinna xan maaha yacni xan way tahay laakiin dembi maaha walistiftaa fadwo weydiin waxaas waxaas waxaasa hebel igu sameeyey ma u bannaan tahay waalmuxaakama maxkamadayn wataxdiiri min ashari shar baa laga digaa wayadkhulu fiihi waxaa gelaya tajriixu aruwaati washuhuud markhaatiyaalka iyo ruwaadda la jarxiyo wa iclaamu man lahu wilaayatun caamatun bisiirati man huwa taxta yadihi ninbaa wilaayo caama haysto degmooyinkii iyo meelahaas mas-uuliyaad buu dhiibayaa markaas waxaa tiri war mas-uuliyaddan ninkan aad u dhiibto uma qalmo ilaahay ka cabso marka intaas waa bannaan tahay ayb wa jawaabu listishaarati fii nikaaxin ninbaa wax guursanaya gabar ama gabar baa nin wiil inuu guur ka doonay markaasaa lagu weydiiyey waa sheegaysaa ow caqdin min alcuquud ama mucaamalo wakadaa man ra'aa mutafaqihan arday fiqi baranaayo yataradadu ilaa mubtadicin nin mubtadica ku noqnoqonaayo aw faasiqin ama faasiq wayakhaafu calayhi aliqtida'a bihi inuu ku daydana waa ka baqayaa waa uga digi karaa war ninkaas aad ku noqnoqonayso iska jir waxaasuu qabaa ee laakiin waa inuu yaqaano sowmaha cilmi u leeyahay waxaanoo dhan marka wuxuu ku leeya waa qofka ay ku waajibtaa laga rabaa nin laakiin aan ba aqooninba bihi iyo laka shaqa kuma lahan waxa uu sheegaa waa dembi dadka fisqiga la jahro iyaguna waa la xaman karaa waxaas ay kula jahreen waay lakbis baabun ay hada kani baabun baab weeyaan annamiimatu min alkabaa'iri namiimadu kabaa'irtay ka mid tahay qaala xadathana bnu salaam qaala akhbaranaa cabiidatu bnu xumaydin abu cabdiraxmaan can mansuurin can mujaahidin can ibni cabaasin qaal kharaja annabiyu sala allahu alayhi wasalama min bacdi xiiطaani almadiinati fasamica sawta insaanayni yucadabaani fii qubuurihima faqaala yucadabaani wama yucadabaani fii kabiirati wainahu lakabiirun kaana axaduhumaa laa yastatiru min albowl wa kaana alaakharu yamshi binnamiimati uma dacaa bijariidatin fakasarahaa bikisratayni laba gabal aw hintayni fajacala kisratan fii qabri hada wa kisratan fii qabri hada faqaala lacalahu yukhafafu canhumaa maa lam yeybasaa halkan marka fiiri sharxa laiifatun meeshaa laiifatun qabo abdaa bacduhum qaarkood waxay muujiyeen buu yiri liljamci bayna haatayni alkhaslatayni labadan khaslo labadan qofee la cadaabay midna istijadow ku xumaa midna isku dira diraalow ahaa abdaa bacduhum liljamci bayna haatayni alkhaslatayni munaasabatan buu ka muujiyey wa hiya ana albarzakha qabriga nolosha qabriga muqadimatu alaakhirati aakhiray muqadimo u tahay wa awalu maa yuqdaa fiihi yowma alqiyaamati waxa ugu horeeyo qiyaamo la xukumaayana min xuquuqi illaahi asalaatu waaye wa min xuquuqi alcibaadina addimaau waaye wa miftaaxu salaati salaada furaheedana attadahuru min alxadati waalkhabati nijaasiya xadat laga daahir noqdo wa ee ninkan marka salaadii xaqa allaydii laysweydiinaya furaheedii buu ka tegey maadaama salaada muqadamadeeda uu ka tegey salaada aakhire la weydii doonana muqadamadeedaa lagu sii cadaaba hadda qabriga wa miftaaxu dimaa'i dhiigag qof in dhiiggiisa la daadiya maxaa ka horeeyana algiibatu xan waasacyu bayna annaasi binnamiimati iyo namiima ka horeyso binashri alfitani fitno oo la faafiyo allatii yusfaku bisababiha dimaa dhiigdaadintan hadda waxaa ka horeeya war dhiiggaas aakhire intaan la weydiinin marka oon lagu ciqaabin baa waxaa lagu ciqaabayaa muqadamadaas ka horeysa marka latiifa cajiib badan baabu maa yukrahu min annamiimati wa qowlihi tacaala hamaazin mashaa'in binamiim waylun likulli humazatin lumazah yahmizu wayalmizu wayaciibu waaxidun wahal macno qaala xadaanaa abu nucaymin qaala xadaanaa sufyaan can mansuur can ibraahiima can hamaamin qaala kunaa maca xudayfata xudayfaan ag joogna faqiila lahu waxaa lagu yidhi ina rajula nin yarfacu alxadiida ilaa cuhmaan sheekooyinka ayuu cuhmaan u naqliyaa cuhmaan dee madaxu ahaa dadku markaa hadallow soo qaadaya cuhmaanu ayuu u geynayaa faqaala xudayfatu wuxuu yidhi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalama yaquul laa yadkhulu ljannata qattaat jannada ma gala mid dadka isku diro marka dadka madaxda iyo jaasuusnimada iyo warka loo qaada iyo waxa loo geeyo iyo ma bannaano ayb lanna fasaad iyo dhibay keenaysaa ayb qaala nawowiyu wahada kulluhu idaa lam yakun fi naqli maslaxatun sharciyatun waa haddii warka naqlintiisu aynan maslaxa ku jirin wailaa fahiya mustaxabatun aw waajibatun hadday maslaxa ku jirto waa waajib ama sunno kaman iطalaca min shaksin anahu yuriidu an yu'diya shaksan dulman faxadarahu minhu waxaad aragtay nin nin u dhaarsan oo inuu dulmiyo rabo markaasaa tiri war hebel iska ilaali waa ku dili rabaaye ama waa ku dulmin rabaa taas waaba waajib sowaa waajib wakada man akhbara alimaama aw man lahu wilaayatun bisiiratin ayb bisiirati naa'ibihi maala falaa manca min dalika aduu meelahaasu sheegna baabu qowli illahi tacaala wاjtanibuu qowla الzuur qaala xadaثna axmed bnu yunus qaala xadaثna bnu abi di'bin can اlmaqburiyi can abi hurayrata can الnabiy salى اllah عalayh waslama qaal man lam yadac qowla الzuuri wاlcamla bih wاljahla falaysa lilahi xaajaة an yadaca طacaamah wa sharaabah kitaabu sowman kusoo marnay tarjamadii xadiidkuna iska waadix baabu maa qiila fii di lwajhayni wixii laga yidhi laba wejiilaha qaala xadaanaa cumaru bnu xafsin qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa alacmash qaala xadaanaa abu saalixin can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sal ly salam tajidu min shiraari innaasi dadka kuwa ugu sharta badan waad helaysaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha cind allahi ilaahi agtiisa dalwajhayni laba wejiilaha kee waaye laba wejiile alladii ya'tii haaulaa'i biwajhin waa midka kuwaan weji ugu imaanayo wa haaulaa'i biwajhin kuwaanna weji waa munaafiqe qaala alqurdubiyu inamaa kaana dulwajhayni shara annaas wuxuu u noqday lianna xaalahu xaalu lmunaafiqi lanna qolow been ku qancinay qolo walbaa beenuu ku qancinaya baabu man akhbara saaxibahu bima yuqaalu fiih baabu bayaani man qof caddayntii buu baabay akhbara saaxibahu saaxibkiisa u sheegay bimaa yuqaalu fiihi waxa laga dhahayo waxa laga sheegayo ninkii u sheega saaxibkiisa namiimadiibuu rabaa inuu waxyaabo ka soo reebo hadday maslaxo sharciga keenayso ninkan warkii uu hebel ka yidhi hebelkii in loo sheego mararay bannaan tahay waa marka midda la diidaayo waa calaa wajhi lifsaad haddaynan calaa wajhi lifsaad ahayn dhib male qaala xadaanaa maxamed bnu yuusuf huwa alfiryaabiyu qaala akhbaranaa sufyaan can ilacmash can abi waailin can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaal qasama rasuulu llahi sal ly slam qismatan ayuu qeybiyey faqaala rajulu min alansaar nin ansaarta ka mida wuxuu yidhi wallaahi maa araada ansaar marka qabiila ahaana laysaga nisbeeyey ilaa warkan soo socda iyo ansaarnimo isma keenayaan wallaahi baan ku dhaartay maa araada muxamedun muxamed ma uunan doonin bi haada qismadaani wajhallaahi ilaahay wejigiisa ma uunan ku doonin fa ataytu rasuula allahi sal l slam nabigaan u imid faakbartuhu waan u sheegay fatamacara wejhu wejigiisii waa doorsoomay wa qaala wuxuu yidhi raxima allaahu muusaa muusa allah u naxariisto laqad uudiya biakthara min hada fa sabar intan ka badan ayaa la dhibay waana ku sabray tarjamadii xadiidku marka mudaabaqadoodu waa daahir marka hadday maslaxa keenayso waa bannaan tahay in warka la naqliyo haddii ifsaad uu yahayna ma bannaana wabilahi towfiiq hada aakhiruhu wabilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed